Xaaladda shaqo-yarida baahsan ee dalka ka jirta waxa ay saameyn togan iyo mid tabanba ku yeelatay dhalinyarada waxaana muddadii soddonka sano ahayd ee ugu dambeysay dhaqdhaqaaqoodu uu ku salaysnaa ganacsiga noocyadiisa kala duwan haddaba qaar ka mida dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ayaa ganacsatada waaweyn ee reer jowhar ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan shaqo abuurka iyo maalgelinta dhalinyarada hamiga leh ee raba inay ganacsiga ku soo biiraan balse aan dhaqaalaha haysan hadduu ganacsi sameeyana ganacsi markaas mug leh oo faa'iidaysa qofkaas wax celin kara ay tahay ganacsi noocaaseen wax lagu bilaabi karo ama qarashaadka lagu bilaabi karo waa qarash aad u culus qofka dhallinyaro ah oo hadda waxbarasho soo dhameeyey ma heli karo marka dhalinyarada waxay u baahnaan lahaayeen ganacsita maalgashato oo ka faa'iidaysato haddii ay ahaan lahaayeen kuwa bangiyada haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ganacsatada markaas ilaahay wax siiyo jeebka leh in dhalinyaradii ay dhahaan war fikirkeena maxaa idin imaa maxaa idin sameynaa oo maalgelin idin ku sameynaa dhalinyarada laftirkooda in ay la macaamilaan bangiyada iyo ganacsiyada dadka ganacsatada waaweyn ah ay u tagaan ay dhahaan waxaan i waxaan ahayaa niyow maalgeli anna aan ka faa'iido aqoonteeda xooggeeda aan kugu kaalmee adigana jeebka lahaawo marka way jiraan qaar sameeye laakiin number hadda oo macquul maahan marka la fiiriyo fursadaha waaweyn ee magaalada ka bannaan ama guud ahaan magaalooyinka dalka iyo kuwa hershabeello ka bannaan fursad aad u ballaaran waayo marka ninka dhalinyarada laftirkiisa waxaa loo baahanya inuu horta sameeyo galgal oo xaggaas ah ganacsatada laftirkan ay ku dhiiradaan inay aaminaan dhalinyarado ay maalgelin ay ku sameeyaan ay hadda magaalada jowhar aan joogno ganacsiya waaweyna ka bannaan oo magaalada ay u baahan tahay oo shalay aan waxba ahayn oo maanta alxamdulilah markii loo fiiriyo shalay meeshay taagnaayeen aan maanta taagnayn marka waa dhallinyarada qaarkood waa ku faarnaa laakiin ma badna waa wax yaroo fara ku tirsa marka waxaan aaminsanahay haddii oo dhallinyaro saasoo kaleento ay han iyo niyo ii sheego weli xataa wax welibo waxaanu aanaynaa haddii amni nadiif la helo iyo kala dambeyn iyo soo celinta bilicda magaalada waxaa aaminsanahay in oo dhallinyarta ay han yeeli lahaayeen ay yacni ganacsi fiican ay samayn lahaayeen waxaa jira dhalinyaro badan oo waxbartay kuwaas oo ku haminaya inay ku biiraan saaxadda ganacsiga balse aan haysan dhaqaalo ku filan waxaana ganacsatada loogu baaqay in ay dhalinyarada garab istaagaan